bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo sideed iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum albucuuhu wsaraaya bacda rujuuci min gaswati اlfatxi albucuuhu ilaalooyinkii wasaraaya ololayaashii uu rasuulku diray bacda arujuuci min qaswati alfatxi markuu kasoo laabtay oo magaalada madiine uu kusoo laabtay isagoo ka yimid maka furashadeedii wixii uu sameeyey rasuulka sala allahu caleyh wasalam howlgallo ah ayay tanina ka hadlaysaa waa safxadda saddex boqol iyo afar iyo lixdan wa bacda arujuuci markii uu kasoo laabtay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam min hada safari tawiil safarkan dheer markuu kasoo laabtay ee labada bilood ku dhadhow annaajixi ee guusha miidhan ahaa guul soocla u ahaa markuu kasoo laabtay uu magaalada madiine kusoo laabtay aqaama wuxuu ku nagaa uu ku nastay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam bilmadiinati magaalada madiina yastaqbilu isagoo soo dhaweynaya oo qaabilaya al wufuuda ergooyinka ka imanaya carab oo dhan isaga daba imanaya kow marka howluhu qabtay rasuulka ee waaweynaa waxay ahaayeen wufuudda inuu qaabilo kow wa yabcathu inuu diro al cummaala nimanka sakada soo urinaya cummaal kuwaasa hadda laga wadaa cummaasha hadda waxaa laga wadaa ama caamiliinta dadka sakada ragga sakada kasoo orinaya qabaa-ilkan hadda islaamay iyo wayabuthu ducaata niman dadka diinta gaadhsiiya oo dadka diinta bara ilan dadkii way soo wada islaameen diintiina ma yaqaanee macalimiin iyo culimo di diinta horu baratay ee rasuulka la joogi jirtay ducaadaana in loo diro qabaa-ilkan hadda soo islaamay waa qodobka afraad wufuudda inuu qaabilo dadkii sakada soo dir soo ururin lahaa inuu u diro qabaa-ilkii ducaaddii inuu diro ta afraad haddana wayakbita in uu san jabiyo la san jabiyo oo kibir kibirka laga jabiyo saasaa la dhihi karaa micnaayo badan bay leedahay kabata kabatada qur-aankan kubituu kamaa kubita aladiina min qablihim kabtiga waxaa la yidhaahdaa ama kabata saraca waxaad legada oo weliba marka intaad legadaad afka dhulka u gelisay afka dhulka loo geliyay marka af dhulka gelintii waxa weeyaan nin kibirsanaa oo kibirkii laga riday nin la duleeyey waxaasoo idil wayukbit wayakbita in la legdo oo sanka ciidda loo geliyo afka ciidda loo geliyo la qabjabiyo kibir intu ay ku salaansan tahay nin qabla jabiyey waxba shardi maaha in afka ciidda lagu geliyo waa lagu qabjabiyey wayakbitu inuu qabjabiyo oo edeb loo yeelo oo la edbiyo oo hadday isdhiibi waayaan maaragtay afka dhulka loo geliyo man ciddii ciddaasoo baqiya fiihi weli ay baaqi ku yahay uu ku harhsan yahay al istikbaaru isweyneyn can idukhuuli in la galo fii diin illaahi diinta ilaahay in la galo oo caraba iyo walistislaami in loo hogaansamo oo laysu dhiibo lil amri alwaaqici arrintan maanta dhac xaaladan jirta ee ka abuurantay geyga jasiirad jasiirad wakeyda carbeed alladii waaqicaas jiro oo shaahadatu lcarabu carabtu ay aragta maanta marka intaasoo howlood yuu rasuulku qabtay wahaaka iga hoo buu yihi suuratan muuqaal musaqaratan oo la yareeyay oo min tilka arrimahaas ka mida waxaa loogu horumarinayaa almusadiquuna waxaa isku mid ah almusadiquuna alcummaalu alcaamiluuna waa nimanka sakada soo ururinaya qad carifnaa waxaan soo ogaanay mima taqadama wixii inoo soo hormaray oo hadda ka hor aan kasoo hadalay waxaan kasoo ogaanay ana rajuuca rasuulilaahi rasuulka ilaahay kusoo laabadkiisa ama kusoo noqoshadiisa ama usoo gadoonkiisii ilalmadiinati magaalada madiina usoo gadoomay ama kusoo noqtay ama kusoo laabtay kaana inuu ahaa fii awaakhiri sanati athaamina sanadka sideedaad dabayaaqadiisa inay ahayd famaa huwa muusan ahaanin ilaa an istahalla inuu bishay hilaalulmuxaram bisha muxaram inay bilatay waa sanada waa bisha koobaade zako aynu nidhaahnaa innaga waa bisha sanadku dhammaadee zakada la bixiyo zako ayaan u bixinay muxaram waa magac fiican maxaa jira waxay ku tusinaysaa muslimiin inaan nahay oo zakada la bixin jiray ama la bixiyo inkasta oo muddo dhexdeera geelaydu aysan bixin jirin laakiin hadda waxaan filayaa in dadku zakada wada bixiyaan min sanati tiscin min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijrada bishiisa koowaad ee zako markay markay bilatay wa bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam almusadiqiina nimankii zakada soo ururinayay ilan bishii zaka ayaa la gaadhay yuu ilal qabaa'ili qabaa'ilkii u diray wa haadihi tantadu hiya iyaduba qaa'imatuhum liiskii weeye liiskii ama qaa'imadii liis unbaa hadda layska qaatay liis soomaalidu hadda wax kaloo ay tidhaa ma leh waa magacyo taxan tax magacyo ah wey ama silsilad tax magaca saa loo taxayo ama jadwal na waa la dhihi karaa shax baa jadwalkani lagu bedelay waa jadwalkii ama shaxdii wa haadihiya tani hiya iyaduba qaa'imatuhum shaxdoodii wey waa la iska aqrinuun wax hadda dhib micno weyn oo laga macneeyo male qofka iyo qabiilka loo diray ayaa shaxdu ka kooban tahay waxaa ugu horeeya cuyaynatu bni xusnin ilaa bani tamiim baa loo diray yaziid bn lxuseyn ninka layidhaha ilaa aslam wakhifaar laba qabiil baa loo diray cabaad ibnu bashiir alashhali waxaa loo diray ilaa sulaym wa musayna labadaa qabiil raafic ibnu makiith ilaa juhayna ayaa loo diray camr bn alcaas waxaa loo diray ilaa bani fazaara ayaa loo diray addaxaak ibnu sufyaan waxaa loo diray ilaa bani kilaab ayaa loo diray bashiir ibnu sufyaan waxaa loo diray ilaa bani kacab ibnu lutbiya alazadi waxaa loo diray ilaa dubyaan ninkan sheekag buu leeyahay oo xadiid badan xadiid baa kusoo arooray xadiid badan maa xadiid baa kusoo arooray ilaa maaragtay riyaadu saalixiinka iyo ku qoran oo markuu zakadii keenay iyuu zakadii qaarna wuxuu yidhi intana waa zako iga hooya intana aniga hayaa hadiyad la ii siiyey markaa rasuulku wuu kacay wuu khudbeeyey wuxuu yidhi maxay yihiin ragga dhahaya intana anaa hadiyad la ii siiyey intana waa zakadiinnii afalaa jalasa fii beyti abiihi wa ummih hal yaraa hal yuhdaa lahu bal muu fadhiista guriga aabbihiiyo guriga hooyadii bal inuu arko cid wuxuu hadiyey sidii in kale sidaa daraaddeed baa mansab iyo jago ama xil adigoo aada ummadu hayso aada ummadu hayso xilkaa intaad hayso hadiyadda lagu siiyo oo dhani waa laaluush inaad qaadatana ma bannaana haddaad qaadatana waad ku guban markaa kaasaan isku yaraha taagnay waxaan sii wara waxaan sii wadaynaa liiskii ama shaxdii qodobka sagaalaad ninka sagaalaad almuhaajiru ibnu abi umaya ilaa sancaa baa loo diray bayna qowseen wakharaja calayhi waxaa kusoo baxay isagoo sanco jooga alwasad alsad al aswad alcansi ninkii la dhihi jiray wahuwa biha waa nin nabinimo sheegtay waxaa jiray nin la yidhaahdo ziyaad ibnu lubayd ilaa xadramuud baa loo diray cadiy ibnu xaatim waxaa loo diray ilaa tayi wa bani asad maalik ibnu nuwayra marka cadiy ibnu xaatim goorta la diraya waa goor dambe maxaa jira waqti dhowbaba soo islaami doonaa oo saraayaadka iyo ciidamadan hadda la dirayo xilligan isaga ah ciidamada la dirayo kadib buu soo islaami doonaa wa maalik bnu nuwayrana waxaa loo diray ilaa bani xandala wal zibriqan nin la yidhaha ibnu badrin waxaa loo diray ilaa bani sacad qeyb ka mid a ilaa qismin minhum wa qays bni caasimna waxaa loo diray ilaa bani sacad haddana waa qeyb kale ilaa qismin aakhara minhum qeyb kale oo kaloo iyaga ka mid a alcalaa ibn alxadrami meelaha la aaday meel dhow maaha alcalaa alxadrami ila albaxrayn baxrayn baa loo diray wa caliy bni abi taalibna ilaa najraan baa loo diray waa meel maaragtay yaman ka mid a haddase sacuudiga ay ka mid tahay najraan aljamcu bayna asadaqati waljizyati kileyhimaa labadood wixii masiixiyiin ahaa aan soo islaamin jizyada uu ka soo qaaday sayidina cali wixii muslinana uu ka soo qaaday zako ayaa loogu diray marka si loo ogaado intaan hal mar lama wada dirin waleysa muusan ahayn buu yihi haa-ulaa'i alcummaal nimankan sakada soo ururinaya shaqaalo kale maahane cumaasha waxaa la yidhaahdaa barasaabyadana waa la yidhaahdaa iyo dhiisiyada cumaal nimanka xilka dowladda aan maaragtay caasimada ahayn dadka ka shaqeeya kaana caamil baa la dhihi jiray waaga mustalaxaadku ay isbedelayaan hadda carabtu muxaafid iyo waxbay dhahayaan ilaan meeshii bay muxaafado u bixiyeen inkastoo ay kala duduwan yihiin walayse muusan ahanin haa-ulaa'i alcummaal nimankaas shaqaalaha ah ama sakada soo ururinaya kulluhum dhammaantood bucithuu kuwa la diray fi lmuxarami bisha muxaram lama wada dirin sanata tiscina min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijrada bishii koobaad ee zako ama muxaram kulligood lama wada dirin bal in la diray iska daayey ta-ahara wuu dambeeyey bacthu ciddatin minhum tiro aan yarayn oo iyaga ka mid a diritaankoodu wuu dambeeyey oo dibbuu u dhacay waxaan u akhriay ilaa ictinaaqi alislaami ilaa ay ka soo islaamaan oo islaamka ka galaan min tilka alqabaa'ili qabiilooyinkii allatii bucuthuu ilayha loo diray maxaa jira waxaa dib u dhacay gadaal ka soo islaamay qabaa'ilkii loo dirayey kadib qabiilku markuu islaamaa waxaa loo sheegayey hadday muslimiin yihiin inay sakada bixiyaan oy tukadaan oo tacliimta islaamka ee laga rabo ayaa loo sheegayay maxaa jira markaad islaamto ood shahaadatanka ku dhawaaqdo waxaa ka ratimaya kolkiiba qaybihii kale islaamka ayaa ka ratimaya oo inaad salaadii tukato jamaacadii la oogo jumcadii la tukada hadday meeshu magaalo tahay sakadii la bixiyo maxaan ku idhaahdaa la iska ilaaliyo waxyaabihii kabaa'irtii la iska ilaaliyo waxaasoo idil yaa ka ratimaya nacam haa wey nacam haa kaanat waxay ahayd bidaayatu bacthi alcummaali nimankaa sakada soo ururinaya diritaankii la kala diray bilowgeedu waxay ahayd oo bi haada alihtimaami albaaliqi danayntan qotada dheer danayntan iyo ahamiyadda la siinayo wixii la siinayo maaragtay aada ahamiyad loo siinayo ihtimaam la yidhaah marka danayntaas qotada dheer la maaragtay la danaynayo waxay ahayd fi lmuxaram bisha muxaram ayay bilaabatay oo wixii soo islaamay si sakadii baa ku dhammaa yaa ku bislaatay inay iska soo bixiyaan bishan zako wa haadaa kaas oo intaas wadada la diraya dulli wuxuu ku tusinayaa calaa madaa najaaxi dacwati alislaamiya dacwada islaamka guusha ay gaadhay heerka ay gaadhsiisan tahay guusheedu heerka ay gaadhsiisan tahay marka madaadu waa heerka ay gaadhsiisan tahay guushu bacda sulxu lxudaybiya heshiiskii xudaybiye kadib iyo qabaailka badankooda soo islaameen wa amaa bacda fatxi maka makada markii la furtay kadib isaga albaabkii weynaabaa la furay faqad dakhala annaasu dadku waxay soo galeen fii diin illaahi diinta ilaahay bay soo galeen afwaajan iyagoo koox koox ah ayaa la soo galay marka kuwaas hore waxay ahaayeen nimankii zakada soo ururinaya musadiqiintii ama cumaasha la dhihi jiray haddana waxaan ka hadlaynaa asaraaya ololayaashii military wa kamaa sidii bucitha loo diray almusadiquuna nimankii zakada soo ururinaya ila alqabaa'ili qabiilooyinka loogu diray si ay zakada uga soo ururiyaan tacaaliimta diinta islaamka ee kalena ay u gaadhsiiyaan masat ilxaajatu baahi ayaa jirtay iyana masat masat ilxaajatu baahidii ayaa daraatay ilaa bacthi ciddatin in la diro tiro oo min asaraaya ololayaal militari ah maca siyaadati alamni isaga oo si nabadgelyada loogu baahiyo calaa manaatiqa calaa caamati manaatiqi aljasiira alcarabiya jasiirad wakeega jasiirad wakeyda carbeed qaybaheeda kala duwan guud ahaan si nabadgelyada loogu fidiyo ama loogu baahiyo wahaaka igahoo lawxatan alwaax ay ku qoran yihiin sawir waaye lawxada sawir gacmeedka ayaa la yidhaha lawx sawir gacmeed lawxatan sawir gacmeed lawxata tilka saraaya halkaasay ku cadfan tahay idaafaysan tahay idaafaa jirta lawxata tilka saraaya ololayaashaas sawirkooda ama sawirgacmeedkooda igaho marka ilaa shan bay ahaayeen shantii baan aqrinaynaa waxaa ugu horeysa sariyatu cuyeyna ibnu xusni alfazaari ninka la yidhaha fi lmuxaram bay ahayd sanata tiscin min alhijra ilaa bani tamiim a loo diray ilaa bani tamiim ayaa loo diray iyadiina waa la sheegay marka malaha zakana wuu soo ururinayay dagaalna wuu aaday miya mase laba goor bay ahayd maxaa jira markii musadiqiinta lasoo laga sheekayena coyeyn ibn xusni baa layihi ilaa tamiim ilaa bani tamiim haddana waxaa leeyahay sariyatu cudeyanat bni xusn alfazaari ilaa bani tamiim isla iyagii uun oo waa isla qofkii uun marka waxaa suurowda inuu marna ololo military hogaamiyey marna uu zako soo ururinayay xoogaa kolley ishkaal baa ku jira fii khamsi ilaa bani tamiim ayaa loo diray sariyatu cuyanat bin xusn wasaari fi lmuxaram bisha muxaram ee zako sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalaad ee hijrada ilaa bani tamiim ayaana loo diray qabiilka la yidhaah wuxuuna watay fii khamsiina farisan konton fardooley ah oo lam yakun uusan ahayn fiihim iyaga uusan ka mid ahayn muhaajiriyun walaa ansaariyun midna uusan ku jirin wa sababaha sababta loo sameeyey ololaha militarina waxay ahayd ana bani tamiim nimanka la yidhaha kolley qabiil weyn bay ahayn oo kolba qayb malaha waa qayb ka mid a kaanu waxayn qad aqarow kuwo soo dirdiray al qabaa'ila qabiilooyinkii sakada bixin rabay ama oo soo islaamay ayay yay makriyeen oo ay qufuleen oy direen maxaad u bixinaysaan xoolaha xoolihiina iska haysta wa manacuuhum waxayna u diideen can adaa aljizyati kii muslin ahaana inuu sakada bixiyo kii masiixi ahaana uu jizyada bixiyo way u diideen taana wax loo adkaysan karaya ma wa kharaja waxaa baxay cuyeynatu bnu xusn baayaa baxay yasiiru leyla isagoo habeenkii soconaya wa yakmunu nahaara maalintiina dhuumanaya ama gabanaya xataa hajama calayhim ilaa nimankii uu ka weeraro fi saxraa lama degaanka ayuu ku weeraray fa walla alqowmu nimankii way carareen mudbiriina iyaga oo dhabarka jeedinaya inagu saasaan nidhaha ama dhabarka jeedinaya ama jaanta wadhay dabada ma nidhahan laakiin carabtu dabaday wadheen baa la yidhaha dabaday jeediyeen inagu marka ama jaantay wadheen ama dhabarkay jeediyeen ama cagahay wax ka dayeen intaba waa isku mid uun wa akhada minhum wuxuu ka soo qabtay axada cashara rajulan koob iyo toban nin oo maxbuus ayuu ka soo qabsaday wa ixdaa wa cishriina imra'a iyo koob iyo labaatan dumar ah wa halaathiina sabiyan iyo soddon caruur ah ama dhalaan ah wa saaqahum wuxuu usoo kaxeeyey ila lmadiinati magaalada madiine ayuu usoo kaxeeyey intii oo idil xoola kama soo kaxayn laakiin dad buu ka soo qabsaday fa unziluu waxaa la dejiyey dadka waxaa la dejiyey fii daari ramla bint alxaari guri ay lahayd baa la dejiyey wa qadima waxaa magaalada madiine yimid fiihim ay fii shanihim dadkaas lasoo qabtay ee koob iyo tobanka nin iyo koob iyo labaatanka haweenka ah iyo soddonka caruurta ah arrintooda waxaa u yimid casharatun toban nin oo min ru'asaa'ihim qabiilkaas reer bani tamliila madaxdooda ka mid ah fa jaa-u waxay yimaadeen ilaa baabi nabiyi albaabka albaabkiisa ayay nabiga albaabkiisa ayay yimideen fanaadow way dhawaaqeen yaa muxamed yaa muxamed yaa muxamed ukhrij ilaynaa noo soo bax bay yihiin waa kuwii la yidhi ina aladiina yunaaduunaka min waraai alxujuraati aktaruhum laa yacqiluun kuwii la yidhi wey kuwa qaylqaylinaya remiiga fa tacallaquu bihi rasuulka ayay ku dhegeen markuu soo baxay waa remiy wa jacaluu waxay bilaabeen yukallimuunahu inay la hadlaan fa waqafa macahum nimankii buu isla taagay rasuulku uma madaa haddana wuu iskaga tegay markuu cabaar la taagnaa xataa salla duhra ilaa salaada duhur uu ka tukaday uma markaa kadib jalasa wuu fadhiistay rasuulku fii saxni lmasjidi masjidka saxnigiis waa meesha u dhaxaysa innaga hadda masaajideenna meesha gudaha masjidka iyo meesha lagu weysaysto inta u dhaxaysa ee bannaanka ee qur-aanka lagu aqristo ee la seexdo meeshaas waa saxni la yidhaah magac gaara innaga inooma leh magac gaara masjidku sufa iyo saxni buu leeyahy sufa iyo saxni ayuu leeyahay oo meesha bannaanka ka ah masjidka oo iyo laakiin soo oodan halkaasuu fadhiistay saxni lmasjid rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa adharuu waxay muujiyeen nimankii intay wax kale ka hadlaayeen raqbatahum rabitaankooda fi lmufaakharati walmubaala walmubaahaa in la in la in laysu faano ay muslimiinta u faanaan yay saasaan rabnaa baa la yidhi bal horta inaan isu faannaan rabnaa waa dhaqan malaha ay remiigu lahan jireen carabta fi lmufaakharati in laysu faano walmubaahaati in laysu faano waa isla iyadii un waqadamuu waxay waxay xore keeneen khatiibahum ninkii khudbaynaya nin khatiib ah waa nin hadal aan gabay ahayn oo isku toosan ruuxa aqriya ayaa la yidhaha khatiib ruuxa masjid masjidka ka khudbeeya saas khatiib ama muxaadarooyinka jeediya oo la dhihi jiray cutaarid ibnu xaajib ninkaasay dhaheen ninkan aan noo hadlay waa la faanayaa fatakallama wuu hadlay in loo jawaabo soo lama rabo fa amara rasuulullahi rasuulka ilaahayna wuxuu amray sala allahu calayhi wasalama nin la yidha saxaabi oo la dhihi jiray thaabit ibnu qays ibnu shammaas la dhihi jiray oo naanaysiisuna khatiibu lislaami islaamka ninka khatiibka u ah afhayeenka u ah afhayeen baa hadda la yidhaah dowladaha iyo qofka u hadla fa ajaabahum nimankii wuu jawaabay ninkii wax alla wuxuu ku faanay isagu uu qabiil ahaan ugu faanay buu islaamka iyo maxaasintiisa iyo wanaagiisa ayuu isna sheegay haddana uma markaa kadib qadamuu waxay haddana keeneen oo manasada iyo meesha laga hadlay ay keeneen oo istaagay shaacirahum ninkoodii gabyayey oo la dhihi jiray azabriqan ibnu badr fa anshada wuxuu tiriyey shicir buu tiriyey ama gabay mufaakhiran isagoo faanaya fa ajaabahu waxaa u jawaabay isagiina shaaciru lislaami islaamka ninkoodii gabayayey ee gabayaagii islaamka oo xasaan ibnu thaabit ahaa yaa calalbadiihiyati si toosa ugu jawaabay isagoo hadda wuxuu soo diyaarsaday kani waxbuu soo diyaarsaday muddo ayuu wax isku soo aadinayay kani marka isagoo aan waxba isku aadinin iyuu markiisiba u jawaabay walamaa markii faraqa ay dhammeeyeen alkhatiibaani labadii nin ee khudbadinka aqrinayay ee u kala hadlayay nimankii reer bani tamiim iyo kuwii u hadlaya islaamka iyo washaaciraani iyo labadii nin ee gabyayay qaala aqrac ibnu xaabis baa wuxuu yidhi nin la socday oo aqrac ibnu xaabis meeshaas shaki baa ku jira ninka hadlay inuusan aqrac ibnu xaabis ahayn maxaa jira al aqrac ibnu xaabis markaa wuu soo islaamay gebgeblaba markaa ha ahaade oo nimankii mu-alafadiiba ha ku jire maxaa jira dadkii qaswatu xunayn xoolaha badan qaatay ayuuba ku jirayba adugu si kasta haba nin baa u hadlay iyagii ka mid a wuxuu yidhi khatiibuhu nabiga khatiibkiisa yaa akhtabu ka khatiibsan oo ka khudbo wanaagsan min khatiibinaa innaga ninkeenan khudbeeyey wa shaaciruhu gabayaagiisa yaa ashcaru ka shicir badan min shaacirina ninka gabayaageenna ah kaasaa ka shicir wanaagsan wa aswaatuhum dhawaaqooda codkooda marka la dhawaaqayo codkana yaa aclaa ka sarrayn badan min aswaatinaa codkeenna oo ay ka cod dheer yihiin wa aqwaaluhum luqadda iyo erayada ay adeegsanayaan tanna luqadda iyo erayada la adeegsanayo yaa aclaa ka sarreeya oo ka fasaaxo iyo aftahansan min aqwaalinaa erayada aan leenahay waa laynaga adkaaday uma markaa kadib aslamuu way soo islaameen fa ajaazahum wuxuu ugu abaalguday rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam uu u abaalguday fa axsana wuu wanaajiyey jawaa-isahum abaalgudkooda wuu wanaajiyey oo wax fiican baa la siiyey nin walba sidiisa wax loo siiyey midda kale waxay u ergeynayeen oo dadkii laga soo qabtayna waa loo daayey waa loo soo celiyey wa radda calayhim wuxuu rasuulku u soo celiyey nisaa'ahum dumarkoodii oo abnaa'ahumna wuu soo celiyey kulli dadkoodii waa loo soo celiyey taasi sidaasay ahayd ta kalena waxaa weeyaan sariyada ku xigta ama ololaha ku xiga oo iska gaaban waxaa weeye sariyatu qudbata ibnu caamir nin la yidhaaho ninkii hogaaminayay waxaana loo diray ilaa xayin jilib oo min khadcama qole la yidhaahdo oo binaaxiyati tabaala tabaalo meelsha la yidhaahdo xaggeeda degan taasoo bilqurbi u dhow min turba meesha turba la yidhaaha fii safara bishii safar baana la diray sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalaada hijrada kharaja wuu baxay qudbatu qudba wuu baxay fii cishriina rajulan labaatanin isagoo wata calaa cashrati abciratin toban awrna wata ama toban riti riti iyo awr labadabaa layidhaha markuu u wen yahay waay ritigu markuu yar yahayna qurbac baa layidhaha oo yactaqibuunahaa ay isu waweydaaranayaan kolba mid uu fuulayaa laga wadaa fa shanna wuxuu ku qaadqaaday alghaarata weerar ayuu ku qaadqaaday nimankii ama uu ku kiciyey nimankii may cararina faqtataluu way direen labadii qolo qitaalan dagaal shadiidan oo ba-an xataa kahura ilaa ay ka bataan aljarxa dhaawicii fi lfariiqayni labada qoloba jamiican wa qutila waxaa la dilay qudba ninkii amiirka ahaa ee ciidanka muslimiinta watayna waa la dilay maca man qutila iyo wixii lala dili karay laakiin ugu dambeyntii muslimiinta ayaa adkaaday wasaaqa almuslimuuna muslimiintu waxay soo kaxaysteen annacama geel wannisaa'a haween washaa'a hadhi adhi iyo ilalmadiinati magaalada madiine u soo kaxaysteen marka taasna waxay ahayd sariyo kale oo guul ku dhammaatay waxaa jirta marka sariyo kale oo iyaduna yar oo la yidhaahdo sariyatu daxaak ibnu sufyaan alkilaabi waa saxaabiga hogaaminayey ololahan ilaa bani kilaab qolada reer bani kilaab lidhaa loo diray fii rabiici lwal bisha rabiici lwal sanata tiscin min alhijra sanadkii sagaalaada hijrada bucitat waa la diray haadihi sariyatu ilaa bani kilaab baa loo diray lidacwatihim ila lislaami in islaamka loogu yeedho un dagaal looma dirin fa aba way diideen wa qaataluu wayna dagaalameen intay diideen bay dagaal kusoo qaadeen muslimiintii fa hasamahum almuslimuuna muslimiintii ayaa jabiyey wa qataluu minhum rajulan ninna way ka dileen marka taasina intaas ayay ku dhammaatay wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalim